wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka hirshabeelle iyo weliba kulan waxay gelinayeen gobatay bulshada degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe iyoona ujeedka wacyigelinta u sahaaya sidii korlanka qaadan lahay nabada bulshada iyo hoojowka isdhexgalka bulshada iyo hanooleyowka hidaiyo dhaqanka ee dalka kulanka waliba goobroog ku hayay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka hirshabeelle maamulka degmada mahadaay odayaalka dhaqanka iyo qaybo sharduwan ee bulshada ankooreen yaasiin axmed oo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo faahfaahin gubi ujeedka kulanka
runtii waxaan ku faraxsannaha maanta inaan idinla joogno degmadeena mahadaay oo runtii aan ku faraxsannahay sida wanaagsan gacalnimada leh walaalnimada leh aad nugu soo dhaweyseen taasna waa idinkaga mahad celineynaa waxayna ahayd waxaan idinka filaynay aan sugeynay in aan kala kulanno dadkeena intaa kadib anagoo maanta waxaan u nimid safarkeenii wuxuu ku qutamay laba qaybood qaybna waxay ahayd inaan gobol xaar u noqono mashaariic badan oo degmadan ka fuli doonto sidii cadceedda qoraxdoo kale in dhowaan laga hirgeli doono gogol xaara oo ahayn inaan muujino bulshadii in deegaanku nabad yahay la imaan karo wax badan laga qaban karo la fulin karo waxaasoo dhan aan gogol xaar u ahayn sidoo kale barnaamijkeeni safarkeeni wuxuu isagana sidoo kale daarnaa in bulshadu dhaqankeedii iyo hiddihii ee lahayd in dib aan u soo nooleeno insha allah maalmahan waa isla joogi doonaa duaa la idmo waxaan rajeyneynaa wanaaggii aad nugu soo dhaweyseen inaan waxaawaaye maalintan baxeenana inaad sidaas nugu sii sagootin doonta hadduu aan la idmo dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada mahadaay cabdulaahi xuseen yaa ku hadalay muhiimadiisa kulanku unlay bulshada degmada wasaaradda warfaafinta hidaha iyo isdhexgalka bulshada oo runtii kusoo bixisay juhdi bulshada isdhexgalkeeda iyo hiddaha iyo waxay taariikhdaha soo jireenkaa soomaalidu laheeday dadku iyagoo soomaalida la arki jira u eg inay muuqdaan kusoo talagalay runtii waa u mahad celinaynaa arana ka maamul ahaan waa furan yahay sibinaarku iyo isdhexgalka bulshada